laba askari oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askartan ayaa ka kala yimid degmooyinka kala ah degmada afmadow iyo deegaanka kulbiyow waxaana qaabilay dhinacyada ku shaqada leh ee walaayada askartan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askariga ugu horreeya ayaa ka sheekeeyey ciidamadii uu ka tirsanaa iyo halka uu ka howlgeli jiray marka afadoon xaradana waskudan ka tirsanaay haddana waa maasha allah muslimiintan la joogaa caadi askari qorigiis wato qori booshkiisa lii siiyey marka askartaan ka tirsanaay waxyaalaha aan arkay haddee ruux dembi aan gelin haddii dembi lasoo saaro ama oo shabaab aan ahayn oo la dhaha shabaabaa tahay camal lagu soo xirto dhibka soona aa lasoo xirana qofka haddii laga sheekeyo lambarhiisa la baraa waa shabaab aad la shaqeysa camal lagu soo xirana oo waxbana aan ka jirin ruuxan liiska alwa shacab ahaya soomaali marka haddee odayaashii waxay amaanaya marka in lacag lagu deysanaya diidaya marka marka saa ayadaa jirta kalow dadkaasna waxaan u rajeynaya inay taa ay ka waanto waan adii kun iyo shan boqol ama kun sidaa sida ruux kasta uu kala lacag badan yahay camal saasaa laga qaaday magacayga waa cabdifataax cali shira dhugow waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana jooga jaaboni maantana waxaa la joogaa walaayada islaamka alxamdulilah waxaan ka raacay kulbiyow tababar waan soo qaatay min saddex bilood ah ciidanka dee jaaboni baan iska dhex joogaynin soddon laba askari baan iska marka muddo yarna waan ka tirsanaa askarigan ayaa markuu uu go'aansaday inuu ka soo baxo jubbaland wuxuu la soo xidhiidhay ehelkiisa isagoo wax uusan filaynin kala kulmay walaayada taas oo ah in uu wixii watay loo lacageeyey ehelkiina lasoo xiriiray qaraabadii inta joogtaan lasoo xiriiray sidaa markaan aan ku soo baxay qori booshaan la timid muslimiintuna waa ay lacageen saa'id waxaa farxad lama dhigar meel lagaa nacab baa tagi doontaa marka hore islaa niyadday ku jirta laakiin meel laga jecelyaan uma markaasuu dhaween wanaagsan ballaaran iyo fideen gacan fidan kuwa waxaan dhihilahay meesheeda kasoo waanto oo kasoo taga aan dhihilahay kalow hadda waxaan dhihilahay kuwa meesha joogo murtidiinta ah qoryihiin la soo taga soo waanto ilaahay idiin soo hanuuniyo inta imaada ani qorigeydaan la imaad horta waa lii lacagayey maasha allah taa ayadan oo ku faraxsanahay marka dadkaas waxaan baaq ugu dirilahay inay imaadaan dhalinyarada ah meesha joogta ku lunsan ilaahay idiin soo hanuuniyaan dhihilahay muslimiintana u imaada dadkeena dhinac ka raacaan dhihilahay marka haddana waxaan joogaa walaayada islaamkaan la joogaa hambalyaan leeya waxaa ligu soo dhageeyay si wanaagsan baa ligu soo dhageeyay gacan furan oo naxariis ku jirto marka aad baan ugu mahad celinaya walaayada islaamka si wanaagsan bay ugu soo dhageysay waxaan noogu baaqaya inay iskaga soo caraan meesha iskaga soo baxaan gacan furan ayaa lagu soo dhaweynaya ma aha markii ugu horreysay oo ay walaayada soo bandhigto askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada